Maamulka iyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Hormuud qaybtiisa caafimaadka ee magaalada Beledweyne ayaa olole caafimaad oo isugu jira daaweyn iyo wacyigelin u sameeyay barakacayaal ku nool kaamka Qaboobe oo ku yaala duleedka Waqooyi ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ololaha caafimaad ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysas danyar ah oo isugu jira haween odayaal iyo carruur kuwaas oo loo sameeyay baaritaano iyadoo la siiyay daawooyin aasaasiga u ah adeegyada caafimaadka oo lacag la-aan ah maamulaha iskuulka hormuud ee magaalada beledweyne axmed cabdulaahi maxamed iyo maamula ku-xigeenka iskuulka hormuud cabdiwahaab cabdi macalin maxamed ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ay u sameeyeen qoysaska barakacayaasha ee ku nool duleedka magaalada beledweyne bismillahi rahmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin allah ayaa mahad iska leh ilaah ayaa mahad iska leh mar walibo maanta waxaan soo booqanay kaam qaboobe waxaana keenay daawooyin oo aad iyo aad markaas loogu baahnaay waxaa ka jiray mana difference cases ka jiray marxalado kala dugdugan nutrition malnutrition dad markaas cudurrada markaas aad iyo aad markaas u ba'an alxamdulilah intaan macnaha karaan keene annagoo si guud ahaan maamulkii iyo macallimiinta iyo ardayda iskuulka hormuud oo isxilqaamay ayaga shaksi ahaantooda micnaha contribution isku darsaday ayaa waxaa gaari maanta nakaamka qaboobe barnaamijkan haddii aan sharxad kooban ka bixiyo waa barnaamij ololo caafimaad oo loogu tirigalay inay markaas ay ka faa'iidaystaan dadka danta yar ee ku nool kaamka ku yaala magaalada beledweyne dadkaas oo aan awoodin in ay helaan daryeel caafimaad oo joogto ah taasoo markaas saabi karta dadkii haddiina daryeel helin in dhibaato badan markaas ay soo gaarto kaamka aan booqanay waxa uu ahaa kaam lagu magacaabo qaboowe kaamkaas markaas waxaan kusoo aragnay baahiyo kala duwan dadka ay qabeen oo dhanka caafimaadka ah marka kaamka kaasna markaan fiirinay oo olaha caafimaadkan u sameynay dadkana waxaa loo sameynayay qeyb wacyigelin ah oo markaas faydhoorka caafimaadka iyo nadaafadda deegaanka iyo nadaafadda biyaha loo bulshada loo sheegayay oo kaamka ku noolaa dadka qaarna waxay heleen markaas daawooyin dadkii baaritaanka loo sameeyey oo markaas xanuunsanaa baaritaana ayaa loo sameeyey daawooyin ayaa la siiyey dadkii markaasi aan xarunta daawada ku bixin imaan karin xaafadaha loogu tagay baaritaan loo sameeyey daawadana loo geeyay